إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhegaystayaal idilkiinbah meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawo talaado ah aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyo ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa qof shacabaha ku dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa sii xoogaystay dhaca ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ka geysanayaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya beesha ajuuraan qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe ayaa ku dhowaad labaatan neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo labaatanka dulxija kun afar boqol afartan iyo lix oo ku aadan saddex iyo labaatanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka waxaad dhegaysateen qodobada warkayaga kuwooda ugu door karoon iminkana ku soo dhowaada iyagoo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyo ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo haashim cabdinaasir ayaa ka warramaya waxaa sii kordhay khasaaraha askarta dowladda federaalka ku gaaray weerar cagmarin ah oo saaka ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaalay deegaanka burjaad ee hoos taga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay khasaaraha dhimasho ayaana gaaray ilaa laba-iyo toban askari halka dhaawacna uu marayo siddeed iyo labaatan kale waxaana jira ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyagoo nool ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka ku ekeeyey labada xero sidoo kale hub iyo agab kala duwan oo ciidan hayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaa kula wareegeen dhanka kale mu'asasada alkataib oo looga bartay caddeymaha weerarada ay qaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka burjaad waxaana sawirada lagu arki karaa meedadka askarta dowladda federaalka oo goobtii dagaalku ka dhacay looga cararay islamarkaana dhex yaalla xeryihii lagu soo weeraray sidoo kale sawirada waxaa lagu arkayaa mid ka mid a maxaabiista askarta dowladda federaalka oo ay gacanta ku dhigeen isagoo nool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii uu dhammaado dagaalka islamarkaana ay goobtii dagaalka u hareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la arkayaa iyaga oo dab qabadsiinaya saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka ay isaga carareen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa qof shacabaha ku dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waa kan cadnaan xaaji muxsin oo sii aanbaqaadaya faahfaahinta warkaas waxaa maalintii shalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka dhacay fal dil ah oo askari ka tirsan maamulka la baxay puntland u geystay qof shacab ah wararka ayaa tilmaamaya in askariga geystay dilka iyo ruuxa shacabka ah uu muran soo kala dhex galay taasoo ugu dambeyn sababtay in askariga uu rasaas ku shanaqo qofka shacabka ah iyadoona uu isla goobta ku geeriyooday askariga geystay dilkan ayaa goobta isaga baxsaday iyadoona ilaa iyo hadda uusan maamulka la baxay puntland ka hadlin dilka uu geystay askariga ka tirsan maamulkooda dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in askariga dilka geystay uu si gaar ah uga tirsanaa ciidamada lacagaha baadda ah ka qaada dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo oo ah xarunta gobolka mudug ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay shisheeyuhu ka dhiseen dalka ayaa ka wada siman daadinta dhiigga dadka shacabka ah iyo boobka hantidooda mana jirto cid wax iska weydiisa arrintaas marka laga reebo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marar badan weeraro ku qaaday ciidamo ku howlanaa dhaca dadka shacabka ah waxaa sii xoogaystay dhaca ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ka geysanayaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdulqaaliq macalim cabdiweli ayaa inoo faahfaahinaya maalinba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya dadka shacabka ah ee dhibanaha u ah tacadiyaadka kala duwan ee ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa waxa uu dhac u geystay mid ka mid ah dadka xoogsatada ah ee ka shaqaysata suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho askarigan ayaa waxa uu ninka shacabka ah ka doonayey inuu ka qaato lacag baad ah markii uu diiday inuu bixiyo lacagtaas baada ahna uu halis geliyey naftiisa haddaba waa kan isaga oo ka warbixinaya habeen hore inaan nus doolar leewu dili lahaa waa suuq weyn ee bakaaraha bakaaran hadda ma soo gelin sagaashan iyo sideedii aa soo galay habeen hore nin raacd inuu imaaday oo wuxuu dhahay lacag ii tuur nus doolar ii tuur iima kuu tuuraaye soo bax habeen hore waa la ii dili lahaa ummadda noo maxamed waxaa ka cosha waxaa ka cosahaa inay ninkaas ii qabato ninkaas na ii qabtaan waxaa ka cosahaa ma habeen ilaa kaandina nus doolar iyo laba doolar loo tuurin bes waaye qoriga qulif oo kuwa garaaca nin waxaana u shaqeeyaa nin masaakiina ahay ninkaas hanooga qab si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa caada ka noqday dhaca iyo dilalka ay geysanayaan askarta dharcadka ah ee loogu yeero nisa iyagoona shacabka magaalada muqdisho ku haya dhibaatooyin kala duwan beesha ajuuraan qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe ayaa ku dhowaad labaatan neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayay beesha ajuuraan ku wareejisay toddoba iyo toban neef oo ari ah kuwaas oo ay ugu talagashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka odayaal dhaqan waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa kasoo qaybgalay munaasabadda ay beesha ajuuraan ku wareejisay toddoba iyo tobanka neef ee ariga ah odayaasha beesha oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey xoolaha ay wareejiyeen iyagoona tilmaamay in tani aysan noqon doonin tii ugu dambaysay balse ay sii wadi doonaan bixinta xoolaha ay ku garab taagan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab anagoo ku hadlaya magacka beesha ajuuraan waxaan inta u fadhinaa inaan ku wareejinno xoolo nool aan u soo aruurinay mujaahidiinta safka hore ku jirto walaalahayna ah xoolahaas oo tiradooda ay tahay toddoba iyo toban neef oo ari ah toddoba iyo toban neef oo ari ah oon ugu talagalnay mujaahidiintu safka hore cidna nooma dirin qabiilka ayaa sadaqaystay jimcahan ka soo gudubnayna toban geelaheed wax bu-aa lagu bixinhayay waxa weeye mar horan hadda kulley xoolahaas horaaba loo bixiyey wixii had kadib ahna waa diyaar insha allah annaguna kulley kama saaxanayno wixii karaankeenna ah wabilahi towfiiq si kastaba qabaa'ilaadka dega koonfurta bariga iyo bartamaha soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhiyey bixinta xoolaha noocyadooda kala duwan oo ay ku garab taagan yihiin halganka lagula jiro shisheeyaha kusoo duulay dalka waxayna wareejinta xoolahani kusoo beegmaysaa xilli maalmo uun laga joogo mar afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga ah nabadoon ismaaciil haaruun sheegay in marka laga yimaado kuwa horey wax u dhiibay ay jiraan qabaa'ilo u tafaxeedanaya oo ku tala jira sidii ay kaalin muuqata uga geysan lahaayeen jihaad waxaan filayaa wax yar mooye dadka intiisa badana way dhiibeen ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastaba ha joogta ama gobol kastaba ha joogta waa nin bixiyey oo diyaariyey oo wareejiyey oo mas-uuliyiintii maam hawshaa lahayd ku wareejiyey iyo mid hadda gacanta ku haya oo ururinaya oo doonaya inuu wareejiyo iyo mid ku tala gashan weliba dadka hadda ku tala gashani waa dad yar dadka intiisa badnayd waa wax hadda gacanta ku haya iyo wax wareejin doona haddii alla idmo dadka xoolaha bixiyey dhammaantiis magacooda ma annaan sheegin laakiin ilaahay agtiisu magacuu u yaallaa kamana wada gaari kara hadda ilaa mudug iyo ilaa raaskambooni inta u dhaxaysa meelaan xoolahaasi ka bixin ama geelaasi inta badan uusan ka bixinin ma uu jiro dhegaystayaal warkii fiidnimo ee aad kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga intaas waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu